رب العaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waxaanu ku soo jirnay axaadiistii islaaxulmujtamac lagu kulmiyey oo saxiixaynka laga soo qaatay waxaana soo qaadanay ilaa iyo toban xadiis waxaan kulligoodna ay ka warramayeen waxyaalaha alla uu ugu gargaaraya addoommadiisa haddana waxaan usoo gudbaynaa xadiidka kow iyo tobnaad qaala wuxuu yihi alxadiisu alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad marwiin waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yushrig ou ku ishaarin ousan ku taagin axadukum xakiin ilaa akhihi walaalki islaama bisiraaxe xubigousan xaggiisa u taagin ousan ku caalinin fa inahu asagu laa yadrii ma oga waxay arrintu noqonayso lacalla shaydaanu shaydaan wuxuu mudan yahay oo la arkaa yanzicu fii yadii gacantiisa inuu ka siibo oo fa yaqacu qofkaasu uu ku dhaco fii xufratin god oo mina naari naarta ka mid ah waxaa dhacaysa inuu shaydaan uu gacanta qofka ka bixiyo hubka ee markaa qofku uu ku dhaco god godadka naarta ka mid a inta qofkii ku dhinto sooradii aad ku caalinaysay rawaahu lbukhaariyu wa muslim rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu diiday inay muslimiintu hub isku taataagaan oo isku caaliyaan oo qofba qofka kale oo hub xaggiisa u taago waxauna rasuulku amar ku bixiyey sala allahu calayh wasalam muslimiintu inay noqdaan dad isnabadgeliya oo qof walba uu iska ilaaliyo walaalkii kale islaama dhibkiisa marka rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala hana la ilaaliyo xaqa xadiidkaasi wuxuu ka warramay nahyi iyo reebid layska reebay muslimka in lagu dhigo inuu qofka muslimkaa ku ishaaro walaalki islaama hub ama run ha ka noqoto ama ha kula kabsanayo maxaa yeelay insaanka waxay mar walba hor joogaan shaydaan ilaa qof alla ka dhowray maahane shaydaankana waxaa la arkaa inuu qofka cara ku xambaaro aqallu shay wax yar inuu kugu caraysiiyo oo ay markaas ugu xambaarto walaalkaa mu'mina inaad disho ama asagoo dhib kuu geysto oo aad markaa ka qoomamaysid dilkiisa seeftaadu yaysan kuu kelin ilaahay cadaabkiisa yaadana ka qoomamaynin walaalkaa waxaad ku samayday waxaana dhici karta haddaad hub haysato oo aad ku taagtaagto xaggiisa inuu kelimo ku yidhaahdo kaa caraysiida ee taasu sabab kuugu noqoto cadaabka alle inaad geshid kolka qof walba oo muslimahow awaamirta alla fartoon nawaahida allana ka har xaaraanna weeye dadka in hub lagu taagee iska ilaali ama kafsan ha noqoto ama si kale ha noqotee yaan hub laysku qaadanin qof haddow kugu xadgudbana intou kugu xadgudbay in ka badan ha ku xadgudbin waayo allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum wاtaquu llaha waclamuu ana allaha maca almutaqiin axadka axad hadduu dushiina ku xadgudbo intii adinka dushiina lagu xadgudboo kale qofka ku xadgudba allah ka cabsada ogaadana alla dadka mutaqiinta ah inuu micigooda yahay qof muslim ah qofkii ku xadgudba oo waxausan ku samayn ku sameeya dhibaato ayuu alla agtiisa kala kulmayaa qofka muslimkaa naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iska ilaali rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay qof muslima qofkii hub ku ishaara malaa'igta inay lacnadayso xataa hadduu ku abayo hooyo yahay xadiid macnaha tusinaya ayaa bukhaari muslim ku sugan iyo tirmidi muslimiinta yaan lagu xadgudbin yaan la lacnadin yaanna dib loo geysanin iyo waxaysan naftoodu xambaari karin ee allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala waxaa layska reebay kaftanka cirib xumadiisu ay tahay hoog iyo halaag iyo dadka islaamkaa in laga argagixiyo oo hortooda rasaas lagu rido oo hub loo soo qaato oo sawaariikh argagixida ciidaha iyo mararkay farxadaha ku sheegayaan dadku ay sameeyaan wa rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala walaalkaa muslima kaftan aad la kaftantay yowsan idinku xambaarin in dhibaata inay dhex marto sidaa darteed ha layska ilaaliyo waxyaalaha xun qofkii qosolkiisu bato haybadiisa iyo sharaftiisaa yaraata qofka kaftanka badan waa la fududaystaa qofku haddii uu shay jecel yahayna warkiisa ayuu badiyaa qofka hadalkiisa iyo kalaamkiisa ou batana dadkiisa iyo dhacdhiciisa ayaa bata qofka uu dhacdhiciisu bata iyo gadkiisana sariigtiisa ayaa yaraata qofka sariigtiisu yaraatana calaalmiirashadiisa ayaa yaraata qofka calaalmiirashadiisu yaraatana oo calaasha miiran waayo oo ku dadaali waayana qalbigiisa ayaa dhinta haddaba muslimiintow rabbigiin ka cabsada kaftanka xadgudubkaa iska ilaaliya cadaawow dhaxasiiyaa dadkeed wuxuu u jiibaa dadka waxa xun qur-aanka ku sheekaysta markuu dushiina ku cuslaadana sheeko hagaagsan oo muslimiintii wararkooda ku wada hadla dadka wan wanaagsan haddaad la kabsantid xaqdibay caloosha kuugu qaadayaan dadkaan sharafta lahayn haddaad la kabsantidna way kugu dhiiranayaan oo way isku dilayaan shay walba abuur buu leeyahay cadaawada iyo calaalxumada waxa abuuro oo tabcaana waa kabtanka aan xuduudiisa ku socon ee muslimiintaw rabbi ka baqda subxaanahu watacaala waa inaad noqotaan dad ku dadaala diinta islaamka oo iska ilaaliya qosolka faraha badan qosolka badanu qalbiga ayuu dilaa nuurka ayuuna ka qaataa aayaadka rabbi ku khushuuca iyo dikriga alle saraftiina waxa wax u dhimayaa waa cayaarta iyo xadgudubka adduunyada iyo dikriga alle inaad halmaantaan ee diinta alle ilaalinteeda isu taaga gargaar rabbi ayaad helaysaan kolkaas qofka muslimkaa ilaalintiisa sida loogu dadaalay waxaa lagu gaarsiiyey in lagu yidhaahdo iska day inaad disid eh ha cabsi gelinin wax uu ku cabsadana hortiisa ha ku samaynin ilaa waxba kaama garabsane rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiidka kooyo tobnaad laa yushir axadukum ilaa akhiihi bisalaa axadkiin you ku ishaarin uusan xaggiisa u taagin walaalkii islaama hub waayo rasuulku waasuu xadiid ku yidhi masaajidda markaad adinku hubasa soo martaan hubka xifdiya oo ilaaliya gacantiina inta ka baxaysousan qof islaama ugu dhicin fainahu laa yadri lacalla shaydaanu yansicu fii yadi ma oga qofka kaan waxay arrinta noqonaysa waxaa la arkaa shaydaan inuu gacantaada ka bixiyo oo markaa ka gadaal aad balaaya ku dhacday waxaa la arkaa buu rasuulku yidhi qofka markuu qofka hub kula kabsamo inuu shaydaan gacantiisa ka bixiyo hubka oo fa yaqacu fii cukrati min annaar oo ku tuuro god naara qofkii war si aadan god naara ugu dhicin uusan shaydaanku kuugu ridin rabbigaa ka baqo qof walbo oo diintan islaamka ilaali oo waxyaalaha xun oo macaasida isaga tag oo xaqusoo yahay ugu soco war yaan loo dhawaanin qaladaadka yaan muslimiinta la dhibin yaan dadka islaamkaa wax dhiba oo ka argagixiya oo la naxaan lagu samaynin rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala maantana waxaad moodaa in qofka lagu yidhi qofka walaalkaa ceebihiisa haddaadan ishaarin khayrba gaaramaysa markaada ceebihii dadka sidii loo sheegaya lagu dadaalaya war alla ka baqna subxaanahu watacaala qaala wuxau yihi alxadiidu athani cashar xadiidka labiyo tobnaad marwiyin waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle wuxuu yihi ijtanibuu ka fogaada oo ka durda asabca almubiqaat toddobada arrimood ee wax halligta oo saaxibkooda dembiga ku ku cambaaro xun oo toddobada arrimooda mid walboo kamida qofka sameeya gooni u halaagsan iska ilaaliya waa toddoba arrimood ee mid walba saaxibkeeda gooni u halaagsan sidaas ayuu yihi sala allahu calayh wasalam tan koowaad waxa weeye ashirku billaah alle oo loo sariig yeelo oo waxgaaniyadiisa la intiro tan labaad waxa weeye waa sixru sixirka oo lagu shaqaysto dadka la sixro ama sixroorayaalka loo tago la raaco isan saddexaad waxa weeye waqatlu nafsi naf dilitaankeeda allatii naftaasoo xarama allahu alla ou xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq in lagu dila maahane tan kale waxa weeye oo afaraad wa aklu ribaa xoolaha ribada la yidhaah oo la cuno tan shanaad waxa weeye wa aklu maal yasiim agoonta xoolaheeda oo la cuno tanka waxa weeye tan lixaad watawalli cararid laga cararo difaaca yawma zaxfi iska hor imaadka maalintiisa maanta ay muslimiinta iyo gaalada isjiraan midda toddobaad waxa weeye waqadful muxsanaat gabdhaha dhowrdhowrsan ee cafiifaadka oo zina lagu tuuro zina lagu qadfo alkaafilaati ee dembiga iyo macaasidoo dhan ba halmaansan rawaha albukhaariy waa muslim toddobadaa arrimood waxbay halligaan mid kastoo kamida ayaa saaxibkeeda halaag ku suurta weeye rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam toddobada arrimood ee mid walbaa saaxibkeeda ay ayadu halaagto iska ilaaliya shirki iska ilaaliya sixir iska ilaaliya inaan alla u shariigeysaan muslimiinta dilkooda iska ilaaliya xoolaha ribada la yidhaha cuniddooda iska ilaaliya xoolaha agoonta cunidooda iska ilaaliya difaaca diinta inaad ka carartaan iska ilaaliya gabdhaha muslimaadka oo cafifooyinka inaad sina ku sheegtaana iska ilaaliya ayuu yihi sala allahu calayh wasalam war rasuulka alle sala allahu calayh wasalam hadalkiisa aan qaadano war waxaa lagu jira halayska dayo diinta hala ilaaliyo oo dad yow dad islaama oo xaqa ku dhaqma noqda oo iska dayo macaasida iyo quranka xadiidkaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim toddobadaa arrimood mid walboo kamida waxbay halaagtaa waxa ugu shar badan oo ugu weyne badan oo ugu xun xagga khatarta ashirku billah alle oo loo shariig yeelo shirkiga rabbi ma dhaafo shirkiga qofka la yimaadana camal lagama aqbalo waxu doonaa noqday rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo asaga in loo shariig yeelo shirkiga waxa ka sukayana rabbi qofkuu doona u dhaafaa marka rabbi ka baqado shirka shirkiga ka fogaada qof tii xawla gawraca ama tii iska xiira ama nadra ama rukuuco rabbi kayrka u yeelaa waa mushrik rabbi yani magaciisa waxaan hayn qofkii ku dhaartaa waa mushrik yani qofkii mayd su-aasa xaadidiisa waa mushrik qof alla qofkii walad ka dalba mayd ama tuuga ama ku dadaalaa waa mushrik rabbi ka baqdo subxaana wa tacaala oo xagga ilaaliya rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi waman yushrik billahi faqad dalla dalaalan baciida walaaxadkii rabbi u shariig yeelaa wow lumay lumitaan fog ayuu lumay wow lumay lumitaan fog xaqow ka lumay dalaayaa ku dhacday diin ma lahan rabbi ka baqda subxaana wa tacaala oo xagga ilaaliya war shirkiga ka durga war kitaabka alle qofkaan wax ku xaqimin waa mushrik waxakaan diinta sidaba ugu dhaqmin waa mushrik war xaqu sow yahay ugu socda oo macaasida ka taga war shirkiga yaan lala imaanin oo diinta islaamka ha lagu socdo dad islaama oo rabbigood yaqaana ha la noqdo qofka aan muslimnimada hagaajin alla agtiisa adduunka iyo aakhirada uu ka liida oo ka halaagsanaya qofkaan ilaahay waajibaadkiisa ilaalin qofkii wanaagga ku dadaala oon baa liibaanaya shirkigu midna waa khafi midna waa jari oo mid waa qarsanle midna waa mid daahira midka khafigaa waa inaad camal u sameeyin ha lagugu arko ama aad uga tagtid dadka darti midka jarigaha waxaa ka mid ah midka maanta lagu samaynayo qubuurta owliyada agteeda dadka lagu magacaabay ama ambiyada oo ay ku dawaafayaan juhalada islaamnimada sheeganaysa oo ay daba ogdayaan kuwa aan diinta lahayn oo ay leeyihiin sharad baanu ka galnay xarig baanu ku xiranay caraanu ka qaadanay waa oylaad baanu ka dalbanay dhagax hebel baa yaallo naagta dhali weydaa ku fadhiisato ilmay dhashaa toddoba jeer baa lagu dawaafaa oo waa loo xajiyaa xajsi masaakiintaa la yidhaha waa wax lagu gaaloobayo dastuurka la dejiyo qodobada qawaaniinta diinta looga hortagayo iyo wax walbo aan qodoba oo ilaahay kitaabkiisa aan laga qaadana wax lagu xakamayo rabbi ka baqdo rabbi ka baqdo dadiw dad islaama noqdo shirkiga maanta dadka jooga way u sahlan yahay ee diinta allah hala ilaaliyo waxaad moodaa in lagu yidhi mushrikiinnimadu way fiicanta iska haya waxaa laleeyahay ha ka teginina ilaahay keliya caabud haddii lagugu yihaa waxaa lagu qarinaya awliyada ka tag baa lagu leeyahy war alla ka bago subxaana wa tacaala war waxaa ku hadlaysaa wax wanaagsan ma aha muslimiintaas war dad islaama maqlaha dad muslimiintiin oo diinta alla ilaaliya islaamnimo marka maahane dad islaamnimo u nisbo sheegta way dadka hadda jiraa ee muslimnimadu saasa maaha islaamnimaa loo nisbo sheegtaa ee dad muslimiina oo diin ku dhaqmaa waxaan samaynayna ma sameeyaan xaqaaiqda marka la eego waxaa markaa lagu xijiyey yani shirkigii sixirka sixirka waxaa la jamciyey kufriga iyo sixirka waa la jamciyey mar walbana waa la xariiriyaa waana kuwa aada u xumaan badan sixirka qofka wax sixira iyo kan wax loo sixiraa kulligoodba waa mujrimiin waana laysku qabtay in lagu gaaloobayo iyo in kale cumar binu khadaab amar bowtan ku bixiyey suxarada in la dilo waktigiisii saddex qofood ayaa la dilay sida bajaala ibni cabdi ow sheego bukhaari ku sugan oo suxara ah gurga xabsa gabar sixiroodle ayaa laga hela oo addoonheeda waa la dilay suxarada waa la dili allana wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaan walaakina sayaabiina kafaru nabi sulaymaan ma kufrin oo sixir dadka ma barin ee sayaadiintii waa gaalowday oo sixir dadka u keentay sixirku shay xun weeye iska ilaaliya dadka wax sixira waa kuwa yani iyo kuwa magaranaysa wax madiidayo sixirkay kamid tahay iyo kuwa geeda guuris iyo waxbaan samayna yidhah waa nooc sixirka kamid ah kulligood xaaraam wey waxaa kaloo sixirka kamida muslimiinta in laysku diro oo war la kala qaado beena maxaa yeelay sixirku shaygu saw ahay si aan hayn buu kaaga dhigaya war rabbi ka badan subxaanahu watacaala oo xagga ilaaliya waxaa kaloo laysu diiday in lagu xadgudbo agoonta xoolaheeda in la qaato yani agoonta xoolaheeda in la qaato mamnuuc weeye rabbi wuxuu yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma inamaa ya'kuluuna fii buduunin naara wasayaslawna saciira agoonta xoolaheeda dadka dulmiga ku cunaya naarta allay calooshooda ku cunayaan saciiray geli doonaan calooshaynan dhuxulo naareed ku subanayaan agoonta xoolaheedii baa laga dhicin waa la dhibaatayn in loo gargaaro iska deeyey wa rabbika dadbaxado agoontayan xoolahooda lagu cayaarin nidaam bay diinta u samaydeen nidaamkay u samaydeen ha lagu socdo oo rabbi ha laga bogo waxa kaloo dadkii ay xalliseen ay ku dadaaleen ribada ribada oo la cunaa waa min akbari dunuubi cinda allah qofka cunaana naar baa loo yaboohay rabbina qur-aanka ayuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha wadaru maa baqiya min arriba war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabiga rumeeyo ribada ka taga haddaad mu'miniin tihiin qofkii aan ribada iska daynin ha ogaado ta'dama bixarbi min allahi warasuuli allah iyo rasuulkiisuna la xarbinayaan ribada kan cuna kan cunsiiya kan qorayga ka ah kan markhaatiga ka ah intaasoo dhan waa lacnadan yihiin calaa lisaani maxamed sala allahu alay wasalam ribada iyo zinadu magaaladay ka soo daahiraan rabbi ballan bau qaaday dadkeeda inuu fakri iyo cudur iyo dulmi iyo balaayo ku salido ow cadaab ku salido taas ayuu ballan qaaday yamxaqu llahu ribaa wa yurdi sadaqaat wallahu laa yuxibu kula kafaarin afiin rabbi ribada wou tirtiraa sadaqada wou barbaariyaa rabbina qofka kufrinta badan oo xadgudubka badan oo dembiga badan ma jecla ribada qaybaheedoo dhan iska deeya riba alfadli waa laba shay oo islamida in la kala badiyo oo laysku gado iska deeya ribada riba masiica la yidhaah iska deeya midda amaahda oo ayada laleeyahy qofka intaasaan ku saaranaya waa rabbi ka cabsada rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiid ku sugan ibnimaasa iyo keyrku ku yiri oo saxiixa dirham riba ah oo yaakulu rajulu qofka ow cuna isaga og ashaddu min sittati wa halaaiina zanya wuxuu ka daran yahay soddon iyo lix jeer in la zinaysto hal silin oo riba ayaa ka xun buu yihi sala allahu alay wasalam rabbigiin ka boqo ribada iska geeya wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam ribadu waxay u qaybsantaa toddobaatan iyo dhowr waxaana ugu sahlan ninku inuu hooyadii guursado waa haddii sanadkiisu haboonyay oo xaakim iyo keyrkii ay qorayaan nacuudu billah rabbi baan ka magan gelaynaa inaan alla caafino ribadu waa shay xun waana midda caalamka islaamka maanta baabi'inee dhibka u keentay wa rabbi ka baqda wa rabbi ka baqdee ribada ka fogaada wa rasaaqaa ku arsuqayee ribo iska day wa raxmaankaa kuu naxariisanayee ribo iska day wa rabbigaa ku badbaadinayo rugta qabrigaa wanaag kaa siinaye haridoobin ee ribo iska day war rasuulkaaga raac xawlkaagaa kacabin xawlka nabigaa kacabina ribo iska day oo rabbigaa kaba subxaana watacaala war yatiimta xoolaheeda ha cunin rabbi subxaana watacaala ayaa ku badbaadinaye waxaa kaloo naloo diiday dilka muslimiinta qof islaama in la dilo xaq la-aan lagu dilo waa samiic waana soo ogaanay adilla ka waramaysa arrinkaas oo hadda dib ugu laaban mayno midda kale waxaa kaloo mamnuuca dadka muslimiinta maalinta ay difaac gaara kula jiraan inaad ka carato ood xaqa bayaani weysad ood xaqa ku soco wey ood runta sheegi kara weysad iyo gabdhaha muslimaadka oo cafiifooyinkaa inaad bila ku sheegtid waa inaad cafiifada qadaftid oo aad ku sheegtid waxaan laa-iq u lahayn caro allah inay tahay ogow oo alla ku cadaabi doono war gabar muslimada oo jirkeeda qaraysay oo qaraysay oo indhaheeda hoos u jeedisay oo dariiq asabab iyo aadaab ku martoo gurgeeda ku joogta waa zaaniyad iyo waa dhilaysataa iyo diin ma barata maxaa idin geysay rabbiga uwada sanada hadalkaa idinka amaamariye miyaad nabadi islaam ahayn almuntasamiin ila alislaam kuwa islaamka u nisba sheeganaya maanta oo gabdhaha muslimaadka qadbay alla muxuu yihi ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alkaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunya walaakhirati walahum cadaabun aliim gabdhaha cafiifooyinkaa kuwa zinada ku tuuraya adduunka iyo aakhirada naxariista alle waa laga durjin cadaab cadiima oo weyn bayna leeyihiin carabkooda iyo lugahooda iyo gacmahooda ku markhaati kacaya toddobadaa dembi ee mid kastoo kamida qofka sameeya ou cadaab ku dhacayo maanta waa lagu dhaqma bal khaasatan dadkaan ka dhalanay aadu eeg toddobadaa dembi baa la xalisay shirkigii baa lagu dadaalay oo rabbi qaybkii baa la caabuday loona xuguntan sixirkii baa lagu dadaalo sixirheelaha weligaa loo yaqaana dilkii muslimiinta la fududaysto qofka islaamka qabiil iyo qabyaalad baa loo dilaa iyo wax garan xoolaha ribada ayaa la xalisay oo maxaa cuna haddaana ribo cunin baa lagugu jawaabay adoontii baa la geliyey oo xoolahoodii baa la dhacay oo waxaa lagu sameeyey dhaxalkii in lagu cayaaray bandhigka jira ufiirsa intooda ee yahay dagaalka muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeya ayaa laga cararay oo difaaca diintaa la diiday qabiil iyo wadaniyana waa loo diriyo gabar muslimada oo dariiqa mari kartaa la waayo cay iyo dil iyo aflagaado iyo dharka jeexjeexin iyo diyaalgeyn baa laalay loola fariistay war rabbi ka maqla caalamka lagu magacaabo caalam islaami lagu sheegayo cajaa-ib bau leeyahy caalamka yani almuslimuuna alyawm aladiina yabtasuuna ila islaam muslimiinta dadka isku sheegayo islaamka u nisba sheeganayo waa adduwal aladiina yantasibuuna ila lislaam islaamka u nisba sheeganayo waxa ay ku hayaan dadka diinta waa cajaa-ib la rabbigii miyaanan ka baqayn oona caro alla ka cabsanin rabbiga awooda sare leh oo casiiskaa waxaanu ka baryaynaa oo aan ku oranaynaa allahayow lacnad oo cadaabkaaga ku salli oo mid awoodla qabashadiisa qabo adaa ah ilaa kan awoodda leh oo dadka haddaad hanuun la doontay hanuuni haddaadan hanuun la doonin rabbiyow muslimiinta ka soo gaar oo rasuulkii allah ku yidhi sala allahu calayh wasalam calayka almala-u min quraysh annaguna calayka almala ayay naga taagantay rabbiyow maanta ee gargaar degdega xaggaa ka keen war muslimiinta u dadaalow diinta u gardeeya rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka labiyo tobnaad ku yidhi istanibuu ka durga asabca almuubiqaa toddobada arrimood ee waxalista oo mid walba saaxibkeeda ay cadaabka ugu noqoto qaala wuxuu yihi ashirku billah alla oo loo sari yeelo weeye wax lala wadaajiyo oo wax rabbi iskelaya qolo kale loo iilo iyo wasixru in wax la sixro oo laga shaqeeyo saleenful iyo wax daran waqatlu nafsi naf dilisaankeeda weeye allatii naftaasoo xarama allah alla uu xarimo dilkeeda ilaa bilxaq xaq in lagu dila maahan wa aklu ribaa xoolaha ribada layihaah oo rabbi diiday oo la cuno weeye wa aklu maalyatiimi agoonta maalkeeda oo la cuno weeye toddobada arrimood waxaa ka midkaa iyo watawali caraarid jeesasho baqaha la jeediyo yowma zaxfi maalinta muslimiinta iyo gaaladu ay hersanayaan yaan laga cararin kafka islaamka diintana difaaca yaan laga baqanin waqadfu lmuxsanaat gabdhaha cafiifooyinka oo sina lagu tuura weeye alkaafilaati ilowsan macaasida xumaatada iyo wax walboo sharcigu diidaba marka allaha laga boqo subxaanahu watacaala xaqana si dhaba ha loo ilaaliyo qofkii doonaya inuu dawoobo rabbi u gargaaro diinta ilaali ben iyo barabagaan baa maanta lagu shaqaystay jirkii cudur baa loo shaqeeyey cadaabkii alla wixiina gaarsiilahay baa lagu dadaalay falaa xawla walaa quwata ila billah waray dadow dadaalo diinta alla ilaaliyo qaala wuxuu yihi alxadiidu thalid cashar xadiidka saddexiyo tobnaad marwiyin waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu can inabi sala allahu alayh wasalam qaal waxau nabigu yihi sala allahu alayh wasalam sabcatun toddobo yudiluhum allahu ilaahay baa hariya oo u hooseeya fii dillihi hoostiisa sida riwaayado kale cadaynayaan waa dilla carsi carsiga alle hooskiisaa loo harinayaa yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu allaha raxmaanka carsigiisa hooskiisa maani toddobadii baa lagu sheegaa kan koowaad waxa weeye imaamun hogaamiye caadilun ee xaq ilaaliyo ah oo shay walba meesha ku haboonigaya oo kitaabkii sunada ka qaadanaya ilaa kaasoo caadil noqonaya kan labaad waxa weeye saabun wasaabun axad dhalinyaro ah oo nasha-a ku barbaaray fi cibaadatillah ilahi daacadiis cibaadada alla ku barbaarayo caabuditaanka alle kan saddexaad waxa weeye warajulu min qalbuu qalbigiisa mucallaqun ku xidhay bilmasaajid oo mar kasta jecel inuu masaajidka samaaca ku dukado mar wal meel kastoo jooga tiigso oo masaajidkii ku dukaysa oranaya oo macnaha masaajida alle inuu ku cibaadaysa jecel ahadka afaraad waxa weye warajulaani laba nin weeye laba qofood macnaha oo taxaabaa isticlaatay billaahi alla darsi istamacaa ku kulmay caleyhi xubbigaa dushiisa wataraka caleyhi kuna kala tegay oo markay isugu yimaadeen alla darsi ku kala tegaya waxaa loo kan kale wuxuu yahay isagu oo shanaad warajulu nin weeye bacatu ay u yeedatay imra'atin haweeney daata mansabin sharafu saaxiiba iyo aabbayaal hagaagsan iyo wajamaalin qurux ilaa nafsii nafsadiisa macnaa ka darata iyo u yeeratay tiraadii tafadal oo markaa yidhi inii akhaafu allah anigu allaan ka cabsanaya allaha raba alcaalamiina makhluuqa barbaariyooda ah rabbigaasaan ka dhaqanayaa ku yidhi kan lixaad waxa weeye rajulu nin fasadaqa sadaqaystay bisadaqatin oo fa akfaha sadaqada qariyey xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin sinaaruhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxaa bidixdiisa bixinay oo waxaa loola jeedaa low bidixdiisa lagu qadaro qof inuu joogilahaa ma aysan ogaasan waxaa bidixdiisu bixinayso sida u qarinayo ee hadda labada gacmood uga ogyihin kan toddobaad waxa weeye warajulu nin jasara allah alla xusay khaaliyan isagoo keligii meel jooga oo fafaadad caynahu labadiisa indhootay iyo inbaabiye rabbi dartina la ooyey rawaahu bukhaariy waa muslim rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi toddoba qofood hoos allay harsadaan maalin aan hoos fiirin ilaa hooska allama hayn carshiga alla hooskiisa mooye meel kaloo la gabaasada aanu arkin axad hogaamiya oo caadil ah iyo qof dhalinyaraha oo diinta alla barashadeeda ku dhaqankeeda ku barbaaray iyo qof mar walbaba jamaacaadka iyo masaajidka ka fakaraya ku xiran iyo laba qofooda rabbi darkiis u jeclaatay iyo axad macaasi loogu yeeray ee markaa macaasida loogu yeeraye rabbi baan ka badanaya oo macaasi ma ogolin iyo axad yani sadaqa la baxay ee sadaqada markuu bixiyey sadaqadaas oo bixinayo aada u qariyo ilaa ay midigtiisu waxa ay bixinaysaa midixda ogaanin yani sida u qarinaya sadaqada waa misaal haddii qof joogilaha weye iyo axad rabbiga xusay isagoo keliya indhihiisa uliba ka daadatay haddaba karamka alla waasic weeye fadliga alla waa mid weyn aakhiradana waxaa iskale dadkan adduunka fasaad ku dalbaxiyo kibir walcaaqibatu lmuttaqiin cirigta lahaysa waxaa iskale dadka muttaqiintaa rasuulka alle sala allahu alayh wasalam toddoba qofood oo dadka kamida ayuu ugu bisaareeyey carsiga alle in loo hoosaynayo maalinta qiyaamada maalintaasoo qoraxdu ay dadka bani aadamka jirkiisa feenanayso oo dadku ay dhididayaan dhididkaasoo rabbi mooyee wax kaloo garan kara aysan jirin oo dadku waxa ay u soconayaan oo loo kaxaynayaa janno iyo naar ay yihiin toddobada qofoodna haddaba arag toddobadaa qofoodna rag iyo dumar way soo wada gelayaan bay culamada yidhaahdeen haddii imaamka caadilkaa laga dhigo qof kasta meel mas-uulka ka ah oo aan lagu xirin ninka madaxda kaliya maxaa yeele haweenku gurgeeday mas-uul ka tahay amaa masaajidka ku dukashadiisa ayada gurgeeda uga fadli badan wakti kastaba inta kale laakiin way soo gelaysaa imaamka caadilkaa waa kaan wax ku xakumin wax aan xaq ahayn waa kaan qof u dulmin qof kale waa kaan dadka ihaanaysan qof walbana xaqiisa u guda waa midka dadka mu'miniinta wanaagga ku ilaaliya runta ku shaqeeya oo beenta diida kanaa ila dhashay iyo kanaa qabiil ah iyo kanaa xoog badanna aan eegina markasta ku socda siduu abubakar dadka ku yidhi intaan rabbi adeecayo iyo adeeca allah iyo rasuulkiisa markan allah iyo rasuulkiisa aan caasiyanahay adeecinina axad walbana ha ogaado inaanan ka yeelaynin anaa xooglay anaa sidaa ah rabbi waxauna amray cadaalada in allah yamurkum in allaha ya'murukum an tuaduu amaanaati ila ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli rabbi amaanaadkuu idin amrayaa markaad wax xakumaysaana cadaalada ayuu alla idin amrayaa qof walba hogaamiyaha waxaa waajib ku ah wixii rabbi soo dejiyey inuu wax ku xakumo amaanooyinka inuu guso sidaas hadduu sameeyo dadka waxaa waajib ku ah inay maqlaan oy adeecaan oy ajiibaan haddii uu u yeero ahadkan sida ahayna caadil hogaamiyaha ma ahan mana noqon karayo ee rabbi ha laga digo subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam kuwa mufsidiinta oo caadiliinta cinda allah calaa manaabiri min nuur kuraas nuura ayay kuleeyihin kuwa xugunkooda iyo waxa ay mas-uulka ka yihin cadaalada ku samaynaya waa xadiis saxiixa a'imada iyo madaxdana waxa ugu qayr badan kuwaa ducaysiin oo idin du-ay oo idin ducaynayo u ducaynaysaa waxaana ugu shar badan kuwa idin nicab idinkuna aad nicabsi idinla nacladaya idinkuna aad lacnadaysaa marka dadkaasu qayr ma laha intay salaada dukanayaan marka hala adeeco hadday salaada ka tagaana ha laga fogaado rabbi ha laga bogo xaqa ha la ilaaliyo imaamka caadilkaa oo dadka wanaajiyo in lagu xadgudbo ama la xumeeyaa ma banaana imaam kasta ee waxaan kitaabka rabbi ahayn wax ku dhaqay oo diinta garab marana warkiisa in la yeelaa mamnuuc weeye imaam ma laga dhigan karo hogaamiye ma noqon karo rabbi ha laga boqo kitaabka ha la qaato nimanka adigu madaxda oo mas-uuliyiinta in warkooda la maqla hadday rabaan in la afeexa hadday doonayaan waxaa laga doonayaa inay markasta adigu rabbi isu dhiibaan shay dadku warkooda u maqlaan war alla kabaga oo xaqa ilaaliya oo macaasida kasaga oo dadka dulmiga iyo fasaadka ka shaqaynaya cadaab iyo xaro alle inay leeyihin fogaada oo madaxday dadka xabiibinina qofki inuusan madaxyadiina jahanaba dhigin nin kasta madaxa ee dadka dhiba in qudamo la idiin geyn oo aan caro iyo musiiba idinku walboo muslima waxaa laga doonaya inuu cadliga iyo wanaagga ku dadaalo madaxduna waa inay noqdaan kuwa rabbigood yaqaan oo muslimiina qofka labaad waxaa lagu sheegay shaabka dhallinyarada oo naftiisa hantay oo u shaqeeyey waa loo gargaarayaa sharaf ayaguna le ee rabbi kabaga oo intaad dhallinyartiin xaqa ka faa'iidaysa inaad ku dhaqantaan mar walbana xaqa ilaaliya oo isageeda ugu socdo waxaa kaloo la ammaanay qofka masaajidka iyo salaada inuu ku dukado qalbigiisu ku xiran yahay waana dadka guryaha alla camirayo alla raalli ka yahay xuquuqda masaajidda siiya weliba arrinkaa si gaara rijaasaa loola jeedaa ee rabbi ha laga bogo subxaana watacaala yaan masaajida la layicin oo aan lagu cayaarin yaan kitaabka alle waxaan ahayn masaajida lagu samayni in lagu akriyo oo lagu dhaqmo waxaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga ahayn yaan magcidaana xaramkii a masaajidka alle la dhex keenin akhlaaqda faasidkaana yaan la dhex keenin masaajidka alle rabbigu waa inuu alla darti noqdaa caradu waa inay alla darti noqotaa imaankana taas ayaa ugu wanaagsan alla darti qofkii wax u jeclaada alla darti u carooda alla darti u bixiya kaas ayaa iimaankiisu kaamil yahay qof walbana qofkau jecelyay ayuu micigiisa maalinta qiyaamada noqonaya ee dadka diintale ee islaamkaa jeclaado wanaaggaa u jeclaada oo khayrka ku dadaalo rabbi ka baqa qofka iimaankiisa ku run sheegaya iyo caqiidadiisa waa qofka ka tegay xaaraanta markuu keligii yahay iyo markala arkayaba oo aan marnaba ogolan marka macaasida laga dalban yiri isagoo keligaa rabbigaa idaalacanaya rabbigaasaan ka baqanaya qofka iimaan kale oo qaymaha iska leh waa qofka sadaqada bixiyey marka uu bixinayana ummaddu ha kugu aragto aan u dhiibina qariyey ilaa uu alla rabbigiisa kasbado qofka qaymaha leh oo khayr kale waa qofka markuu keligiyay alla darsi ooyey oo indhihiisa ilimo ka soo dhaaratay axad alla darsi ooyey ama axad alla darsi diinta u difaacana yacni rasuulku waxau yihi naarta inay galaan waa arrin aan suuragal ahayn axad walbow ilaahay darsi u oy ilaahay darsi diinta u ilaali rabbi darsi u soo jeed allah kuu gargaarayo ku badbaadinayo adduunka iyo aakhirabada ku wanaajinayo dad muslimiina oo qalbigoodu nadiif yahay oo khayraadka ku dadaala oo dadka wanaagga u sheega oo macaasida ka tagoo walaala rasmi ah noqda muslimiin ow aada liibaankeena rabbi agtiisaba wanaag ka gaaraysaana axad walbow sifooyinkan sidaa ku gaarida ka tagay ilaa hogaamiye waad noqon kartaa oo reerkaada ka noqon kartaa dhalinyaro waad noqon kartaa intaad afartanka yarta waa dhalinyartaada waxaa laga yaaba inaad afartanka weli gaarin sii gaaro hadda adiguma toraseen qalbigaaga masaajidka iyo khayraadka dad ku xirta kadaalika alla darti dad u jeclada todobada sifa in lagu sifada waad soola kartaa marka allaha laga baro subxaana watacaala haddii lagugu oran lahaa shahaadadurki sare iyo waxadaan la timaado waxaad ku dadaalaysaa in shaqadaasaad kooyday aad ka shaqaysid wa rabbi ka baqa subxaana watacaala oo xagga ilaaliya waryaan diinta lagu gaboodsalin dad yahay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka todobaad sabcatun toddoba qofood yudilluhum ullah ilaahay baa hariyo siidin yihi yowma maalin laadilla hoosaysan jirin ilaa dilluhu cabsiga allah raxmaankaa kiisa mooyaane toddobadan bay riwaayadu sheegteen dad kale hooska alla harsanayaa jira toddobadan gurubna waa kuwa ugu sarreeya ka mid yihiin imaamun caadil hogaamiye caadil ah axadiisa allay wax ku hogaaminaya iyo wasaabun dhallinyaro nasaa ku barbaaray oo ku koray oo ku socday fii daacatillah rabbi daacadiisa iyo cibaadada ku socday mar walbaba oo diinta alla si dhaba u ilaahiyey iyo warajulu nin qalbigu qalbigiisa mucallaqun ku xiray bilmasaajidi oo mar kasta inuu jamaacaadka khayraadka ka qayb gala jecel qofka noocaasa iyo warajulaani laba qofood oo saxaaba isticlaala fillahi alla darsi alla darsi isku jeclaado ku kulmo ku kala tegey iyo warajula nin axad walbaa soo gelayo nin iyo naagfarga malaane dacadu imra'atun haweeney ay u yeeratay yaata mansalin wa jamaal qurux iyo saraf iyo qabiil iyo xoolo iyo wax u saxiiba ee ku yidhi anugu rabbi baan ka badanaya cabdaankaaga iyo dhaldhalaalka iyo gafar cagaarkaaga ma rabo haddaan keliganaya ilaah baa ii jeeda subxaana watacaala oonal arkay war maxaa ka macna gedi reer baadiyaha qolkaa maqaliga ku jiraa wuxuu yidhi haalaha sidaa ku yidhi ahadka noocaas kan kale waa ragii sadaga la baxay ka sadaga bisadaga iskaa ku qabsa maaha waa sadaga ee markau bixinayana gacantiisa ka bariya buu helaa wax midabku bixinaysa oo alla dartii dhiibay kan kale waa axad alla dartii ooyey alla dartii dagaal qabiilkiisa alla dilay ma ahan alla dartiba u ooyey subxaana watacaala dadkaas waa dadka jannada alla tegaya jannada alla tegaya imaam caadila maxaa bedelay imaam jaaira saab daacada alla ku barbaara maxaa bedelay saab ku barbaara doonaniga iyo kubadaya hadara axad qalbigiisa masaajida ku xiray maxaa bedelay qof qalbigiisa ku xiray yani makaanka laga tunto oo kiraabiyada ah laba qofoole alla darsi isku jeclaata maxaa bedelay kuwa qododa cayaarta isku jeclaado oo taageerayaal isu ah ayaa bedelay axad yani markii macaasi loogu yeera ka carara maxaa bedelay qof isagoo dalbay raadinaya walciyaadu billah axad alla dartiisa daga u bixiya qariya maxaa bedelay qof jaajuusnimo la laalaabanaya maxaa bedelay axad alla darsi u ilimaayo oo u ooya waxaa bedelay qof ka tiiraan yoola reerkiisa marka dhulkoo gaaro oo saygaaniga kusoo gaaro kaliya wa rabbi ha laga bogo subxaana watacaala wanaqa dadkiisa hala noqdo diinta hala ilaaliyo qaal wuxuu yihi alxadiid saabi cashar xadiidka alxadiid raabi cashar xadiidka afariyo tognaad marwin waaye ku la wariye can cimraan ibni xusein radi allahu canhuma cimraan bin xusein ayaa laga wariyey saxaabiga la yihaah allaha raalli ka noqda isaga aabihiya can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulka ayuu ka wariyey rasuulku waxau yihi khayrukum waxaa idinkugu khayr badan qarnii aniga zamankayga uma markaa dibadeedna alladiina kuwa ayaa idinkugu khayr badan yaluunum ayaga la xariira uma deedeedna alladiina kuwa ayaa idinkugu khayr badan yaluunum kuwa kula soo xariira uma yakuunu waxaa ahaan doona bacdam kuwaa ka gadaal qawmun dad yashaduuna markhaati kaca oo walaa yustasaduuna aan la markhaati jasanayn wayaquunuuna khayaano oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminayn oo wayanduruuna nadra oo walaa yu'tuuna nadarka aan oofinayn oo wayadhara uu ka soo daahiro fiihim kuwaa dhexdooda assimanu cayil iyo calool iyo xubbiga caloolka jacaylkeeda rawaha albukhaariy wa muslim rasuulku wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam waxaa idinkugu khayr badan jiilka anigu aan la noolahay way rumaysan jiilkaa jiilka ku xiga oo raacsan oo ayaga dacwada ka qaata iyo jiilkaa jiilka ku sii xigo saddexaad markaa ka gadaa waxaa imaan doonaa dad markhaati ka ah oona markhaati gesanayn waxaa loola jeedaa ayada markhaatinimo loo wadan bau kuleeyahay wax isii aan ku markhaati kace kuwo wax khiyaanaynaya oon waxna loo aamiyn kuwa nadraya oo aan nadarka oofinayn iyo kuwa jeclaanaya asbaabta lagu cayilo kali ah oo asbaabta cibaadada ka tegaya qarniga waxaa lagu idlaaqaa muddo boqol sano la eg waxaana loola jeedaa qarniga nabiga kuwii rasuulka la joogay sala allahu calayh wasalam oo shareecadiisa ku dhegow akhlaaqdii nabiga qaatay sala allahu calayh wasalam oo rabbi markuu ka sheekaynayo ou yidhi asidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum gaalada kuwa ku ad adag weeye baynkoodana isu naxariis badan waxaad arkaysaa wood inayin kuwa rukacana rukuucsan sujuudsan oo fadal iyo naxariis ah la dalbaya waxaa la moodaa markaad aragtid malaa'igta safarat ulkiraam la yidhaah marka ay waxakumeen waxay ahaayeen rubaab iyo madax khayriye ah oo khayr badan waxaad moodaa camalkooda kiraamulkaatibiin say wanaagga u ilaalinayaan khayrka ayay ku sugriyeen dhibaatada way ku sabreen naftoodana rabbi ayay ka iibsadeen oo ya'muruuna bimacruuf macruufkay amreen wayanhawna can ilmunkar xumaatadana way reebeen ayagoon ka haybaysanin cadowga kana baqanaynin calankii islaamkay cambaareen rabbi darsi bay u dagaalameen ilaahay diintiisa ayaa loo dilay weyna u dileen wax majaahidu filah xagga jihaadi alla darsi bay u jihaadeen jihaadka rasmiga ah dadka noocaasa weeye qarniga uu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam oo diinta alla sara u qaaday oo sarabtooda ku ilaaliyey waxaa kuwaasa ka dambeeya jiil wanaagsana ayuga ku dayday iyo jiil kale kuwaa kusii dayday markaa ka gadaal waxaa yimid dad diintoodii baabi'iyey say adduunyada saraf uga helaan waxaa yimid dad qof yani qof bani aadama ku raalli gareeye wax alla ka caroonayo waxaa yimid dad hadal aan la weydiisanba iska sheegayo qowlka markhaatiga beentaa u taagan oo kugu odhanaya anigaa ku dhaaranaya kelimaad isfiid waxaa bedelay dad xaaraanta banaystoo xagga la dagaalamo beenta agtooda ay xalaal ka tahay waxaa bedelay dad yani ku dhaarta magaca allo alla nadar ka gala wax kastoo wanaagana aan alla darsi u sahayn oon oofin oo xoolahooda ku baqiila oo xoogooda ku baqiila dadkii wanaagsanee waxaa bedela dad inay cayiraan jecel oo wax ay ku cayirayaan xaaraanba ha noqdeen cunaya qul allahmi nabata bilxaaraami fawa ulaa binaar hilib kasta xaaraan ku baxana naartaa ka haboon kacab bin cudre rasuulku waxa uu yihi waa inaad ogaataa hilib iyo dhiig xaaraan ku dhashay naarta ku haboon tahay dadkuna waa berigii way ka lahaan qofku nafsadiisau naarta ka xirayaa qofna nafsadiisau cadaabka u iibiyaa rabbi ka baqoo diinta ilaaliya waxay ku mashquuleen dadkaasi tarafuha waxayna ku suglameen say jirkooda u kobci lahaayeen uma aado yeelaan waxay cunayaan xaraam iyo xalaal waxay doonaan ha ka baqdeen fahmigooda iyo himadooda waa cuntada iyo cabidda da'bigoodu waxa weeye inay macaansamaan oy adduunka ku raaxaystaan rabbi ugama sugriyaan nicmada daacada alle isuma taagaan qalbigoodaa diinta ka daciifa sahwadooda ayaa xoog badan sirkooda ayaa bararsan wanaagga marka loogu yeeray dib u dhac badan yihiin sidaas dadka ah waa dadka khayrka daran waana dadka imaan doonuu rasuulku yihi acaadana allahu min sifaat abraar rabbi hanaga acaadana allah min sifaati lasraar rabbi hanaga magan geliyo dadka asraarta ah sifaadkooda abraarta waa dadka fiican ee kuwa asraarta ah rabbi ha naga ilaaliyo sifaadkooda ee rabbi ha laga bogo subxaanau watacaala ee wanaagga hala ilaaliyo waxaa halkaa ka ogaatay waxaa jiil ugu khayr badan jiilkii saxaabada waxaa ku xiga taabiciyiinta waxaa ku xiga asbaacdii taabiciyiinta wixii ka dambeeyana balaayo oo baabilaawatay ilaa yowmina haada yani maantana waxaa la maraya heer ay musiibadu meel adag gaartay oo xaqii kobta hoosteeda in la geeya la rabo ee qof kastoo salaax iyo wanaag lagu arka la duubayo fa innaa lilahi wa innaa ilayh raajicuun rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka afariyo tobnaad khayrukum qarni waxaa idinkugu khayr badan aniga zamankayga uma dibayeedna aladiina yaluunahum waxaa idinkugu khayr badan kuwa qarniga aniga ila jooga saxaabada kuwa la xariira oo adiga la kulmayo taabiciinta uma aladiina yaluunahum waxaa idinkugu khayr badan kuwaas kuwa la xariira oo asbaacda ah uma yakunu bacda markaa ka gadaal waxaa ahaan doono qawmun dad yashaduuna markhaati kaca oo walaa yastashaduuna aan laga markhaati gasanayn wax markhaatiya oo loo keensada ma jiraan waxay hor odla yihiin maxkamadaha markaad soo gelayso kuley labada boqol isiid anaa maanta todoba jeer ku dhaaranayo oo qofkaas ana kaaga doonayo haye looyar baan kuu noqona anaa duudsiinaya xaqooda aniga lacag may ogol tahay bal nimankii labarada ka war maxaamidaa lagu sheegayay wayakuunuuna kuwa khayaano oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin wax kasta khayaanaynaya oo wayandiruuna nadraya oo walaa yuutuuna nadarka aan oofinayn wayadharu fiihim asamin oo cayn iyo xayr ay ka soo daahiraysa kaliya waxaa culamadu loola jeedaa la yidhi asbaabu siman bay kacdaan wax kasta cayil gelinaya dabsi kasta noqdana waa cunaya miladka la yaraya waa saasay muslimiintu leeyihin war rabbi ha laga bogo subxaanau watacaala war diinta hala ilaaliyo war qof kastoo intaad adduunka calooshooda xaaraan ku sugi lahayd oo cadaabkii alla ku keena lahaa diinta alla ilaali rabbi isagaa ku badbaadinaya subxaanau watacaala oo xaqu sida way ugu soco haddada laagtiisa sharaf iyo cizi iyo qayma ka doonaysa weeye qaala wuxuu yihi alxadiid alkhamis cashar xadiidka saxiixeynka ayaa soo saara saan laga ogaanay alxadiid alkhamis cashar xadiidka saxiix tobnaad marwi waaye kula wariy can cabdillaahi ibni camar ibn alcaas radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu wuxuu yihi arbacun man kunna fiih afar arrimood axadkii ay ku sugnaadaan kaana wuxuu ahaaday munaafiqan khaalisan munaafiq saati ah oo munaafiqnimadiisu ay barax la-adahay waman kaanat fiihi khaslatu minhuna afartaa wax kamida qofkii ay ku sugnaadaan oo laga helo afarta wax kamid aha kaanat fiihi khaslatu min annifaaqi xataa yadacaha waxaa qofkaa ku sugnaaday khaslo ama xabad munaafiqnimada kamida ilaah uu kaga tegayo afarti maxay tahiin midda koowaad ila tuminakaan marka la aamino wuu khayaanaa waidaa xadasa kadab marka uu sheekoonayo waa been sheegaa midda labaad waidaa cahada qadar marka uga ballamo wuu dhagraa midda saddexaad waidaa khaasama kolkuu doonayana fajara xaqa ayuu ka iisaa oyna laga rayis yihahdaa rawahu bukhaari wa muslim waxuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam afar arrimood qofkii ay ku sugnaato laga helo waa munaafiq madaxla mid kamida qofkii laga helana xabad munaafiqnimo ayaa ku jirta ila uu saga tegayo maxay kayiin marka la aamino marka la aamino wuu khayaanaa sheekada waa ku been sheegaa balanta wuu ka baxaa markuu doodayo halayana xaqa ayuu ka wacdaa xaaraanta u garbaya walala ka baqda subxaana watacaala qaala waxa u yihi alxadiid saadis casar xadiidka lixyo tobnaad marwuhu wayakun la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuuli اllahi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulka alla waxa u yihi aayat lmunaafiqi talaat calaamada qofka munaafigaa waa saddex idaa xadasa kadab markuu sheekoonayo waa been sheegaa waidaa wacada akadat markuu wax balan qaadana waa buugyaala oo mu oofiyo waida tumina kan marka wax loo aaminana waa khiyaano rawahu lbukhaariy wa muslim calaamada munaafiqiinta ayaa sidaasa sheekada inuu ka been sheego balinta ku cayaaro ammaanada khiyaano munaafiqnimada waxaa la yidhaha inuu qofku meel galo meel kala ka baxo halkaan baad gartay waa lagaa sugaya dhinac kala ka baxay sharciga waxaa lagu yidhaha munaafiqnimada qofku inuu islaamnimo iyo wanaag muujiyo iyo inuu qof khayr la yahay qalbigana kufri iyo ilxaad uga jiro munaafiqiinta rabbigaa lacnaday rabbigaa subxaana watacaala u carooday cadaab aliima ayuu alla u yaboohay iyo daraga naarta ugu hoosay inay leeyihin war carabkiina ha uga dhawaaqinina waxaan qalbiga idinkaga jirin munaafiqiintu carabkay uga dhawaaqaan waxaan qalbiga uga jirin waxayna sheegtaan alle iyo yowmul aakhira inay rumaysan yihiin mana rumaysna da'digooda iyo caadadooda waa khayaano waa makri akhlaaqdooduna waa dhulka in lagu fasaadiyo been xan birabiro iyo markhaati been iyo ballantoo laga baxo iyo ammaanada la khayaaneeyo iyo dadka muslimiinta oo laysku diro waa bukara nimanka la yidhaah yani munaafiqiinta waa xolaha way ku bakiiraan waa dad duuniga da-al waa dad aan caqli lahayn waa dad marka jirkooda la eego ou furaxsan yaho cacayilan markooda ou nadiif yahay hadalkooda ou macaan yahay baajinkooda ou qabixiyo kibir xaasidnimo iyo iskususbaa ku jira iyo cudurada qalbiga ku dhac oo dhan kulligood baa ku jira dalagyadaasi qaban islaamka khatar weyn bay ku yihiin shartoodana lagama aamin ahan rabbigaas dullaynaya oo tirtiri doona kuwaasi akhlaaqdoodu waa mid xun wasaniniinta iyo ahlu kitaabka ayay raacaan waalidna ka dhigtaan walaalana wa ah munaafiqiinta yuhuudda ayay barkood ka mid yihiin gobol reer baadiyay ka mid yihiin islaamkayna markay u maleegaan gobol waxay sheeganayaan inay diintaba ayugu qaateen ay khayrka jeceliyiin waidaa laqu ladiina qaaluu aamana markay waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana markay la kulmaan dadka imaanka in allah ayaa rumayna waidaa kharw ilaa shayaadiin qaaluu inaa macakum adinkana idiinaama inamaa naxnu mustahziuun kuwaa waa ku jeesjeesayno araadil aan waxba kala ogayn weye sidaas ayay ku hadlaan qur-aanka ayaa ka digay suuratu tawbow alla uga sheekeeyey oo waa laga beri noqday oo alla wuxuu uga hadlay suuradda layidhaha suurat lbaqara a waa i sheegay oo suuratu munaafiqiin buu alla uga hadlay oo waa dad qurub badan ee rabbi ha laga bogo dabeecadda munaafiqiinta ha layska ilaaliyo oo kitaabkan alla iyo sunnada nabiga yaan lagu cayaarin waa dad hadalkoodu macmacaanyay qalbigana eeya ka ah waa dad marka la eego muslimiin u eg marka dhaqankooda la eegana gaala u eg waa dad marka la eego sa islaamka u fayragoynayaan la moodo inay yihiin kufriga kuwa uga xun marka ay ku soo dhawaynayaan amay kula hadlayaan alsilaada iimaan badanoo ma kuwii diinta loo soo diraya war allaha laga bogo subxaana watacaala labada xadiid waxay ka warrameen sifaadka munaafiqiinta culamadu marka waxay leeyihiin xadiidka hore afar buu sheegay kan dambana saddex marka afarta uu sheegay iyo saddexda kan dambe sheegay waa islamid oo marka ammaanada loo dhiibo u khayaana balanta wuu ka baxaa hayabaanna wuu sheegaa waay ku kakala la siyaabo hore markuu doonaya xaqo ka dhigtaa wacadda iyo caahadada ayaa laysku hayaa marka ayadana inay islamid yihiin kale haddii laba macno loo kala yeelo wacadda iyo caahadda sab sifay noqonayaan haddii wacadda iyo caahadda isku macno laga dhigana waa afar sifo munaafiqiinta tilmaamooda oo axaadiisu sheegeen kolka haddii waa caahadada laga dhigo badan adag oo qofka lala galay oo loo lagula ballamay in ay aad korantaan ama waxu sameeyaan waxay waa mid wacadadana laga dhigo qofku markuu ballan qaado si gaara oo adagin ahayn hore inuu bixinayo wax inuu yaboomo oo yidha waxaasan diilayaa mana ahan baa layidhi balan adig adag laakiin caahadada way adag tahay iyo waa iswasgelayaan sidaasay culamadu leeyihiin marka labada siyo si la yidhaahdaba munaafiqiinta kitaabkooda kuwa ugu sanacsan kuwa markamida aad bayna xunyiin qur-aanka markaas taabicina iyo axaadiisa toddobaatan iyo dhowr sifa yeelanaya midkaas munaafiqiinta ah oo laga doonayo qofka muslimka inuu ka fiirsado adiladaatan waxaa laga gartay oo laga ogaaday munaafiqiinta inay alla agtiisa caro iyo cadaab ku leeyihin iyo wax un marka rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo xagga ha la ilaaliyo muslimiintu marka waxay yidhaahdeen labadan xadiis macnahooda waxaad moodaa inay mushkil yihiin sida runtaana muskil maaha oo labada xadiid macnahooda waa daahir macnaha meesha yaalla awalan oo axaadiistaan u sheegayaan waxa weeye dadka munaafiqiinta oo ilaahay diintiisa ka soo horjeeda waxa weeyaan waa kuwa gaalnimada burtaa qalbiga ku haya ee naarta alla ku haraya marka nifaaqa waa in loo qaybiyaa mid camali ah iyo mid ictiqaadi ah kan camaliga waa in qalbiga kufri calooleed ku jiro kufri calooleeda qalbiga ka jiro waa midka camaliga ah midka aan ictiqaadiga waa in kufri caloo qalbiga ka jiro oo ay korkana islaam uga egyihin hoosna ay gaalnimo ku haystaan wa ina almunaafiqiina fi darki rasuulina nar nifaaqa camaliga waxa weye midkii salaada waa dukana diinta waa khayrkan waa sheegaya eenisay laakin been buu sheegaya amaana u khayaana marka balantuu ka baxaya haddaba camalka uu la yimid baa camalka munaafiqiinta haddaysan ka tegin dhalanka munaafiqiinta ku socdaa maanta badana waa loo badanaya inay diinta lasagarabaada laakiin dadka islaamka ayagu maanta jira muntasibiinta dadka islaamka ulis la sheeganaya sida u jeliya munaafiqiin wey amaanadii alla waa lay waajibaadki waa laga tegin afar iyo labaatanka saabeen baa la sheegaa muslim baanay diinta waan jeclay sida dhaqankeedana waa eer balintii alla laga galay waa laga baxay nifaaqa babalkiya markaa maxay wax gacanta lagu hayaa ma jiro xaqaid waa kale siskeeda ee rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo diinta ha la ilaaliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi xadiidka shan iyo tobnaad arbacun man kunna fii afar arrimood qofkay dhexdiisa ku sugnaadaan kaana munaafiqan khaalisa wuxuu ahaaday munaafiq saafiya oo baraxla oo aan geel loogu saabnar waman kaana fiihi khaslatu minhuna kaana fiihi khaslatu min annifaaq xataa yadacaha axadkii xabad kamida afartaa ay ku sugan tahayna qayb munaafiqnima ayaa ku sugan ilaahay isaga tegayo ida tumina qaah marka la aamino wou khayaanaa waidaa xadasa kada markuu sheekoonayo waa been sheegaa waidaa ahadba qadara markuu qofka la ballamo way dhagraa waidaa kaasana fajara xaqa marka uu ku joogayana markuu joogayo xaq la joogayana xaqa wuu ka iisaa macnaha wuxuu is yidhi haddii nafku cadaado yaan lagaa raynin yaan lagaa kaadin yaan hortaada iisaan ha ku celelin oo kuwa kaladan kuwa is ilaalo saas is yidhaahda bukhaari muslim wastasaada xadiidka lix tobnaad wuxuu ku yihi rasuulku sala allahu alay wasalam aayat munaafiqa alaaa munaafiqa calaamadiisu waa saddex idaa xadasa kadab wa idaa wacada aklaf wa idaa tumina kaas markuu sheekoonayo waa been sheega marka waxyagoo ballantago ka baxa oo waa gub yeela marka loo dhiibto amaanadana wuu khayaanaa takaaliifti allaha ugu horraysa wuxuu khayaanay rabbi ha laga boqo khayaanada ha layska geeyo amaana la-aanta munaafiqada munaafiqiinta sifaadkooda iyo qurumkoo dhan ha laga sanasiro waila haddaan la yeelin wanaagga in la ilaaliyo cadaab baa dad sugaye ha la ogaado saxiixaynka xadiidkaana qoray haddaba qof walboo nagamida oo muslima waxaa laga doonaya inuu wanaagga ku dadaalo afcaasha lagu guuldaraysanayana waa in laga tago oo muslimiinta halaagga u keenayo addoomada wan wanaagsan marka ala ka sheekeynaya maxuu yihi waaladiina liamaanaatihim caadin raacun amaanaadka iyo ballanta ay ilaaliyaan sanadana lagugalantaas hanaynadu maxaway qaala wuxuu yihi alxadiid saabi casar xadiidka todobiyo tobnaad marwiy waayo ku la wari can ibni mascuud radia allahu tacaala canhu qaala cabdullahi ibni mascuud wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yihi calaykum laasima muslimiintow bisidqi runta laasima fa ina sidqa runta oo iimaanka iyo camalka lagu run sheego oo wanaagga la ilaaliyo yahdii sidqigu saaxibkii waa gaarsiiyaa yahdii bimacnaa wusuley waa gaarsiin oo waa ku hanuunin ila albiri sahanfalka iyo ilaalinta diinta waalbiru sahanfalka iyo wanaagguna yahdii saaxibkii waa gaarsiin ilaa jannati jannada alle wamaa zaala rajulu rajulku kama suulo iyo qof kasta nin iyana farga hane oo muslimkaa yasbiqu inuu run sheegayo oo wayataxarak sidqa runta iyo wanaagga uu ku dadaalayo xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allahi alla agtiisa sidiiqan run badane wanaag badane run sheegi badane ilaa alla agtiisa laga qoray kama suulo qofku inuu wanaagga sheegayo ilaa alla agtiisa run badane looga qoro oo loo ikhtilaafsan uu ka badan yahay waa siiga mubaalaga sidiiqaas marka alla wuu ogaa subxaana watacaala markastaba ee dadka loo daahirinayaa iyo ambiyo malaaigta ilaahiya waiyaakum waxaan idinkaga digayaa adinka iyo nafsi iyo shaydaan iyo walsibiya been baan idin kala digin fa ina alkadiba kadibka iyo beenta iyo haddii kadibku waa gaarsiin saaxibkiisa ila alfujuuri daacadkabax iyo dulli wa ina alfujuura faajirnimada iyo daacadkabaxuna iyo haddii saaxibku wuxuu gaarsiin ila naari naarta alle naar baa lagu gaaraya iska ilaaliya wamaa zaala alcabdu addoonku kama suuro yakdibu inuu been sheegayo oo wayataxara alkadiba oo beenta ku dadaalayo xataa yuftaba ilaahu looga qoro cinda allah alla agtiisa kadaaban been badane oo wax kastoo sheegan ay dadku beensadaan alla agtiisana cara ku yeesho rawahu albukhaariy wa muslim rasuulka alle sala allahu calayh wasalam wuxuu cadeeyey in runta la laasima inay waajib tahay waxau leeyaha runta laazima oo runta ilaaliya runta dadka ku dadaalaa qayrkay gaaraan iyo cibaadada dadka cibaadada alla wanaajiyo wanaagga gaaraana jannabay gaaraan iska ilaaliya beenta iyo xumaatada beenta saaxibkeeda diin la-aan bay dhigtaa iyo faajirnimo diin la-aanta iyo faajirnimadana naartaa lagu gaara oo hodiinka dhagada qof kastee runta ku dadaala alla agtiisa run badanaa looga qoraa dadka qalbigiisana waa loo geliyaa qof kastee beenta ku dadaala alla agtiisa been badanaa looga qoraa dadka qalbigoodana dullo waa loo geliyaa sidaas oo beenta u sheegaya ilahay dul lagu saliyaa subxaana watacaala rabbi ha laga cabsadayaan been la sheegin runta waxaa la yidhaha sida ay arrintu tahay inay uga warranto waaqaca ah maxaa yeele dadka runloyaalkaa jannada allay ku sugnaanayaan qofka muslimkaa waxaa laga doonayaa inuu qowlkiisa ku run sheego inuu niyadiisa ku run sheego waxa uu doonayo inuu ku run sheego go-aankiisa inuu ku run sheego iyo oofinta badanta camalkiisa waa inuu ku run sheego iyo diinta islaamka dhaqankeeda idilba qofkii sidaa ku sifooba ayaa siddiiq la yidhaahdaa qofka aan sidaa ku sifoobayna siddiiq lama yidhaahdo qofka beenlowga qowlkiisa iyo ficilkiisa kulli waa ku been sheegaa ilaahay caradiisa ayay shaqaystaa wax alla waxuu sheegayana waa wax beena oon diinta waafaqsanayn marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala oo xaqu sideeya ha loo ilaaliyo war qofka muslimka oo kitaabka alla ha layicin oo sunnada nabiga ha ku cayaarin oo macaasida shayga la yidhahyay kula sahlanaanin ee xaqa si dhaba u ilaali war wax la kaydsado waxa ugu nafci badan cilmiga cilmi kaydsada war xoolo waxa ugu rinax badan durqaad ee durqaad iyo imaada war wanaag w walay iyo saaxiib laga dhigto waxa ugu qurux badan camal hagaagsan ee camal hagaagsan samaysta war wax kula rafiiqa waxa ugu xun jaahilnima jaahilnimada iska ilaaliya rabbi ka baqa war sharaf la gaaro waxa ugu qiimo badan cabsida alle mutaqiinna bada waxa cudurna ugu xun kibirka iyo xaasidnimada iska daweeya cadaaladda ayaa ugu wanaagsan wax hogaamiye laga dhigto ee diinta allaha la ilaaliyo sheekadaada kurun sheeg markaa dadka la hadlaysid xariirkaaga iyo qariibkaaga iyo kan ajnabiga iyo kan islaamka qur-aaqilaa iyo midka gaalkaa oon cadaawad idinka dhaxayn kulli waa inaad runta ilaalisaa iska ilaali beenta beenta qofka ku dadaalaa taajir bow noqdaa alla agtiisana dulliguu ku yeeshaa cadaabka jahannabow seexdaa caro allana way ku dhacdaa camalkiisa lama aqbalo ducadiisa alla ma yeelo ee muslimiintaw dadaala qofka muslimkaana waxaa loo ogoliyay inuu been sheego waxaa arrimaya waa markuu naftiisa ku badbaadinayo amau dadka gaalada oo lala dirrayo ku dagayo asxaabka ku dhaca xadiis ayaa rasuulku yiri sala alla alay wasalam iyo marka laba qofoo la heshiisiinayo fayamnii khayra markuu qofku khayrka ugaarsiinayo alladii yuslix bayna naasi nabigu yiri iyo marka ninka ay weyntiisa la dirarto ama ou yani gabadhi ou ninkula diriro si qofki inta wax kale waa inuu been ku maslaxeeyo laakiin in been lagu dhaqo loo sheega ma ahan waa markii arrin suxmaato been lagu maslaxaynayo oo waxyaalo aan aad u jirin laakiin runta u dhow aad u sheegayso leeda xagmada qofna qofaan kaa jecelama jirto qofaad ka jecesana waa ficna way jirtaa taas oo kale saasaa la doonaya laakiin waa inaan been lagu wada dhaqmin oo aan been lagu socon oo aan barabadaan laga shaqayn oo aan haweenkii ninkeeda been u sheegin oo aan ninka haweenkiisa been u sheegin oo aan canugga aabihii been u sheegin oo aan qofka muslimka qofka kale been u sheegin oo aan dariskii been isu sheegin waa taasaa laysku ogaa oo aan madaxdu dadka been u sheegin maxaa yeele dadka madaxda waa dadka alle kuwa loogu nicday hadday been sheegaan waayo maxaa been ku xambaarayo mas-uuliyadii baa iyaa gacanta ku hayo rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo xagga dhaba loo ilaaliyo runta ha la laasimo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka toban iyo toddobaad calaykum bisidqi runta laasima fa ina sidqa yaadi ila albiri sidqigu saaxibkiisa wanaaguu gaarsiiyaan walbiru yaadi ila aljanna wanaaguna saaxibkii jannaduu gaarsiiyaan qofku kama suulo inuu run sheego runtana ku dalaalayo xataa yuftaba cinda allahi sidiiqa ilaa alla agtiisa run badane wanaag badane loo qorayo waiyaakum walkadib adinka iyo been baan idinkala digin fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur kadibku saaxibkii faajirnimo gaarsiiyaa faajirnimaduna saaxibka naartay gaarsiidaa qofku kama suulo inuu been sheego beentana ku dadaalayo ilaa alla agtiisa been badana loo qoro wa xadiidkaa saxiixaynka ku sugan war xisbiga oo dhaqanka dhigta oo dadkiina u sheega oo alla kabada oo ku dhaqa guryaha oo dawladda ku dhaqa oo wax walba xadiidkan ku fuliya ayiyaankeeda rabbi si oo idinkugu gargaaro subxaana watacaala war muslimiinta oo xaqa ha la yicinina war shayga macaasida la yidhaaha yaraysanina oo kitaabka alla yaan laga tegin war qofka beenlowdaa waa duloodaa war qofka rumlowdaa waa liibaanaa war say liibaan ma rabtaan war sow sharaf ma rabtaan war diinta islaamku say say u ilaaliyayaan cala alla idinku dhicina rabbiga awoodda sarale ayaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo dad rusheega markay hadlayaan marka ammaanada loo dhiibto aan khayahayn ballantana ka soo baxa oo ballanka si wanaagsan u oofiya qalbigooduna ou noqdo qalbi hagaagsan ee alla raalika yahay oo la jecel yahay runtu waa wax lagu sugnaado beentana waa wax laga shakiyo ee shakiga iyo qurunka ka taga rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayh wasalam facayl alla haddaad rabtaan